tobabarkan oo ku saabsan diyaarinta qorshe howleedka bulshada iyo ilaalinta xuquuqda insaanka ayaa waxaa lagu qabtay degmada baydhabo kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana tobabarkan ka qayb galay howlwadeenno ka socda wasaaradda amniga cadaaladda haweenka iyo arrimaha gudaha iyo maamulka degmada baydhabo saraakiil ka tirsan booliska haweenka dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha amniga gudaha koonfur galbeed maxamed yaasiin cabdulaahi ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha uu ku saabsan yahay tobabarka
focuskiisa waxaa saari doonaa marka hadduu ilaahay raa bulshada ururada habeenka iyo dhallinyarada iyo maamulka degmada iyo booliiska si ay u wada ilaalin karaan iyagoo wada jira xuquuqul insaanka booliiska naftirkiisa xaq uu leeyahay qofka shacabka ee booliiska xuquuqdiisa u ilaalina qofka booliiska sarkaalka markaa shaqeynaayo ama askariga markaa shaqeynaayo shacabka sidoo kale xuquuqdiisa u ilaalinaya se nidaamada caalamiga maxay ka qabaan universal declaration waxyaala lahay jiro sharcuuc caalami ah oo soomaaliya qayb ka tahay sidoo kale sharciga wadanka guud ahaan soomaaliya shuruucda dowladda koonfur galbeed maxay ka qabtaa iyo guud ahaan sharciyaalka kale xeer nidaamyaasha iyo dowladda koonfur galbeed ee dejisay in laga ansixiyey golayaasha kala duwan hadii aalayd golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ugu dambeyna madaxweynaha saxiixay shuruucdaas iyo waxyaalahaas o dhan waa laisla fiirin doonaa iyo shaqo maalmeedka see loogu dabaqi karaa ilaalinta xuquuqul insaanka tababarkan wuxuu noqon doonaa tababar iska kooban hal maalin ah idinkan waxaa laidinka rajeynaya inaad ka faa'iidaysataan dad khubro eh casharadaas bixina nala jooga hadduu ilaa hiraa casharadan marka inaad ka faa'iidaysataan markaad laabataan in sida loo dabiiqi lahay aad ka shaqeysaan marka hadduu ilaa hiraa waxyaalaha tababaradan iyo isu imaatinkan iyo diyaarinta barnaamijyadana waxaa just loo xoojinaya marka nidaamka shaqada booliiska sidii loo hagaajin lahaa iyo bulshada wacyigoodana in la dhiso si ay ula falgali lahaayeen hay-adaha amniga gaar ahaan booliiska oo lafdhabar u ahaa arrimahan